أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaynu soo aragnay sheekha raxmat ullaahi tacaala caleyh isagoo ka soo hadlaya aadaabtii ahlulxadiid ay lahaayeen iyo wixii lagu yaqaanay isagoo soo tilmaamay khamriga inay ka fogaanayaan kuna tilmaamayaan wixii badnaantiisa lagu wareero yaraantiisuna inay xaaraam yihiin sida naska nebiguba uu tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh salaadihii jamaacaadka inay ilaalinayaan tukanayaanna wakhtiga hore salaata calaa awali waqtiha sida xadiidka nebigaba ku yimid salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isla markaana in ay raadsanayaan xagga ajarkii iyo mathuubadii thawaabkii meesha ugu wanaagsan ee ah salaada awalkeeda inay dhammaystirayaan rukuucdeedii iyo sujuuddeedii iyo sifadeedii iyo salaaddii iyo hay-adeedii tuma'niinadeedii iyo xasiloonideedii inay dhammaystirayaan hadday noqon lahayd qiyaamkii ama rukuucdii ama ictidaalkii ama sujuuddii ama jalsadii istiraaxada ahayd ee bayna sajdatayn ahayd iyo wixii la mid ah sidaasoo kale sheekha raxmat ullaahi tacaala caleyh wuxuu soo tilmaamay in ay warac yihiin ahlu sunna waljamaca iyo ahlulxadiidba inay dad waraca yihiinoo xalaasha quudanaya kana fogaanayaan wax allaale wixii shubho galay hadday noqon lahayd cuniddii iyo cabiddii iyo dharkii la xiranayay hadday noqon lahayd wixii intaa la halmaale ee mankaxa ah iyo hadday noqon lahayd wax allaaliya wixii xoole ee qofka uu shaqaysanayay inay ka fogaanayaan wixii shubahaad soo galay sidoo kale sheekhu wuxuu tilmaamay raxmat ullaahi tacala caleyh inay isu dardaarmaan xaqa iyo sabarka sida allaba uu sheegay subxaanah wa tacaala fii suurati alcasr sidaasoo kale wuxuu sheekhu yihi raxmat ullaahi tacaala caleyh waxay isu jecel yihiinna waa diinta ilaahi subxaanah wa tacaala waxay hadday wax u caroonayaan ugu caroonayaan wax u goynayaanna waa diinta ilaahay darteeda subxaanah wa tacaala macnaha qarad kale iyo dan kale oo ay ka leeyihiin qofkan jacaylkiisa aanan ahayn diinta ilaahay ma jirto hadday wax jeclaanayaan waxay ku jeclaanayaan waa diinta alle subxaanah wa tacaala iyo ilaahay dartii hadday wax nacayaanna waxay ku nacayaan oo ay ku fogeynayaan waa ilaahay dartii subxaanah wa tacaala iyo diinta sida allaba uu tilmaamay subxaanah wa tacaala waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd muminiintu muminiinta kale waxay u yihiin awliye buu yihi rabbi subxaanah wa tacaala qaarkood qaarka kale awliye u yihiinoo waxay samaynayaan maxay tahay inay wanaaggana faraan xumaantana reebaan saasuu rabbi inoo tilmaamay subxaanah wa tacaala sidaasoo kale sheekhu raxmat ullaahi tacaala caleyhi wuxuu yihi waxay ka fogaanayaan doodii iyo murankii diinta ahayd waxayna ka fogaanayaan waxa weeyaan ahlulbidaca iyo dalaalka waxayna la dagaalamayaan oo ay ka fogaanayaan waa ahla alahwaa waljahaalaat qolooyinka hawada loo nisbeeyey iyo jahaalaadkii sheekha marka wuxuu yihi raxmat ullahi tacaala caleyh halkan wayaqtaduuna waxay ku dayanayaan binnabiyi bay ku dayanayaan sala allahu alayhi waaalihi wasalam wa biasxaabihina waa ku dayanayaan nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayay ku dayanayaan ku dayashada nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa shay ma'muur aho ilaahay baa ina faray subxaanah wa tacaala alla wuxuu odhanayay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana war rasuulka alle waxaa idinkugu sugnaatay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ku dayasho wanaagsan ayaa idinkugu sugnaatay alle subxaanah wa tacaala wuxuu oranayay yay ugu sugnaatay markii la tilmaamayeyna wuxuu raaciyey liman kaana yarju llaha walyowmi alaakhir qofka alle iyo maalinta aakhirada rumaysan ku dayashaa ugu sugnaatay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa inuu ku dayday u yahay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh allahna subxaana wa tacaala wuxuuba ka dhigayba ku dayashada nebiga in ay tahayba hidaayadii oo dhanba wain tutiicuuhu tahtaduu haddaad isaga ateecdaan oo aada raacdaan waabaad hanuunaysaanba nebiga caleyhi salaatu wasalaam hidaayada oo dhan ba waaba raacitaankiisaba weeye salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iqtidaan isagaana waxaa loola jeedaa waa ku dayashadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam ee wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu wuxuu noola yimid ee kitaabka iyo sunnadayna wax kale noolama iman nebiga calayhi salaatu wasalaam in la raaco wuxuu inaga reebayna in laga fogaado salawaatu ullah wasalaamu aley kudayashadiis waa intaa wey waxaan ilaahay baa ku faray la imo waxaan ilaahay baa kaa reebay ka fogow taa weeyaan kudayashada runta ah ee nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu dayanayo kudayashada ayada ay iqtidaahaas iyo maxabada nebigana waxaa ka dhalanaya inuu ilaahay ku jeclaado in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuna yaxbibkum allah iraaca ilaahay baa idin jeclaanaya idinkana iraaca ilaahay baa idin jeclaanaya subxaanah wa tacaala wayaqtaduuna waxay ku dayanayaan biاnnabiyi sala اllahu alayhi waaalihi wasalam nebiga allay ku dayanayaan wa biasxaabihi asxaabtiisana waa ku dayanayaan oo macnuhu waxa weeyaan asxaabta nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu dayanaya maxaa yeelay asxaabta nebiga salawaatu ullahi wasalaamu aleyh waxay ahaayeen qolooyinkii soo xambaaray hadyiga nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waana qolooyinkii uu nebigu tilmaamee yidhi calaykum bisunatii wa sunat khulafaa araashidiin almahdiyiin caduu calayha binnawaajid goosdambeedka ku qabsada oo ugu horeeyo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali qolooyinkay ugu horeeyeen baa loola jeedaa asxaabta nebigana calayhi salaatu wasalaam haddii la yidhaahdo la ilaaqo waa intii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyagoo muslimiina aragtay islaamnimadiina ku dhimatay iyagoo islaam ah bay la kulmeen nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sidii ay nebiga calayhi salaatu wasalaam u rumeeyeen maalinta ay la kulmeen iyagoo muslimiin ah ha la kulmeen ama hortiisaba ha ku islaameen xaaladaasay ku dhinteen qofkaasaa saxaabi la yidhaahdaa waxaa u kulmay waa dhowr shardi oo waa kow waxa weeyaan islaam laba nebigu la kulmay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh saddexna islaamnimadiibuu ku dhintay meesha marka waxaa ku baxaya shardi ka mid a saddexdaa haddii la waayo maalan qofka nebiga la kulmay isagoo gaal ah kadibna gadaal ka soo islaamay saxaabi la dhihi maayo nebiga gadaashii calayhi salaatu wasalaam soo islaamay saxaabi la dhihi maayo kaa isaga ah waana dhowr rag ah baa jiro sidaas oo kale ah waagii nebiga aanan soo islaamin salawaatu ullahi wasalaamu caleyh lakiin dib dambe kasoo islaamay saxaabi la dhihi maayo ee waa taabici weeyaan maxaa yeelay saxaabinimada shardigeeda wuxuu ahaa inuu la kulmay nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo islaam ah islaamnimadiina uu ku dhintay macnaheedu waxay tahay inuusan ridoobin meesha marka waxaa ku baxaya qolooyinkii zakada intay diideen ama rumeeye aswad alcanasi ama musaylam alkadaab iyo wixii lamid ahaa ee sidaa ku dhintay iyaguna saxaabi la dhihi maayo maxaa yeelay waa ridoobeen oo gaalnimay u laabteen meesha saddexdaa shardi marka waa muhim weeyaano saxaabiga qofka la leeyahay waa in laga helo weeyaan marka kadib loo shardin maayo saxaabiga in tuula suxba nebiga calayhi salaatu wasalaam intuu la saaxiibay inay dheereed ama inay yarayd iyo toona loo shardin maayo ee waxaa loo shardinaya waxay tahay inuu nebiga la kulmay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagoo muslima islaamnimadiina ku dhintay wayaqtaduuna way ku dayanayaan binnabiyi way ku dayanayaan sala allahu alayhi waaalihi wasalam wa biasxaabihina waa ku dayanayaan oo macnuhu waxa weeyaan wixii nebiga xaggiisa ka sugnaaday isagaa la raacaya haddii la waayo maalan shaygan isaga ah kitaab allana ma dhihin mana laga helin maxaa la dhowrayaa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam inan sunnada naftirkeedu waa waxyi weeyaan ilaahay baa u waxyooday nebigiisa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sida saxa ah labadii araf ee waxyiga weeyaan waa waxyi qur'aani ah iyo waxyi sunni ah weeyaan waxyigii qur'aaniga iyo waxyigii sunniga ah haddii laga waayo saxaabadaa la raacaya ridwaan allahi tacala caleyhim ajmaciin saxaabadii baa la raacayaa waxay ku ijmaaceen ay ku kulmeen maxaa yeeley asxaabta nebiga calayhi salaatu wasalaam waa masaabiix alhudaa weeyaan waa habeenkii haddii dayixii la waayo xidigaha iftiimayaa lagu hanuunaa sow maaha qofka meelaha ay ka kala jiraan bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfur iyo waaga berigiisa iyo waxoo dhan iyo kulli waxa lagu kala ogaado waa xidigihii waxa lagu kala socdaan ay ramiyigu ku kala socdaan ama maanta casrigana diyaaradihii iyo maraakiibtii wuxu dhan ay ku kala socdaan waa xidigihii asxaabta heerkaasay ka dhigan yihiin ridwaan allahi tacala caleyhim ajmaciin iftiinkoodu sida xidigaha u kala badan yahay yaa iyagana ay u kala badan yihiin xagga hidaayadii iyo nuurkii iyo cilmigii iyo qurba ila nabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga u dhowaanshihiisa salawaatu ullahi wasalaamu aleyh laakiin kulligooda waa radia allahu canhum waraduu canhu ilaahay baa ka raalli noqday iyaguna ilaahay raalli bay ka noqdeen subxaana wa tacaala wa biasxaabihi nebiga asxaabtiisa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh aladiina kuwaasoo hum iyagu kannujuumi sidii xidigihii oo kalea biayihum koodii iqtadow aad ku dayataanba ihtaduu waad hanuunaysaan kama kaana rasuulu llahi sala alla alay slam siduu rasuulka alla ahaa yaquulu fiihi mid yiraahda halkan sheekhu wuxuu ka soo istimbaadsanaya waxa weeyaan xadiid uu tilmaamayo xadiidka isagaa culimmadu waa daciifiyeen qeybo ka midana mawduuc bay ku tilmaameen asxaabi kanujuumi ayuhum iqtadaytum ihtadaytum in lafdi sidaas oo kale ahaa culimo kala duduwan baa warinaysay culimo kala duduwan baa warinaysay xadiidka isagaa duruqda uu ku yimaado oo dhan waa daciif weeyaan bal waa mawduuc maxaa yeele cabdiraxiim ibnu zayd nin la yihahda alcami ayaa ku jira isagana waa nin aad iyo aad shadiid almunkar ah bal lagu tuhmay inuu ahaa kadaab sidaa darteeda axaadiistiisa ay mawduuc yihiin xadiidka marka sidaa darteeda sheekh naasir raxmat ullahi tacala caleyh fi silsilati alaxaadiid adaciifa waa ku wuxuu lahaa xadiidkan isaga waa mawduuc weeyaan waxaa hortii sidaasoo kale odhanaya ninkii la yihahdo ibn xasm raxmat ullahi tacala caleyh wuxuu ku tilmaamay xadiidku inuu mawduuc yahay waala ayati xaal macnaha sax ma yahay mise ma aha macnahan isagaa qeybo ka mida culimmadu waxay odhanayaan waa sax qeybana waxay leeyihin maya sax ma ah haddii la fiiriyo cumuuman oo la yidhaahdo asxaabika nujuum asxaabtaydu waa sida xidigihii biayuhum iqtadaytum ihtadaytum ku allaaliya kaad qaadataan warkiisa waad ku hanuunaysaan hataa qaar ka mid oo khaldamaa jira marka qaar uusan xadiidka nebiga gaarin baa jira waa loo cudur daaraya sheekh alislaam ibna taymiya raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuu aada ugu tafsiiliyaa kitaabkiisa ah rafcu lmalaami can aimati alaclaam rafcu lmalaami can aimati alaclaam sidoo kale waxaa ka hadlayay imaam ibn cabdilbar raxmat ullahi tacala aleyh kitaabkiisa jaamic bayaan alcilmi wa fadlih xadiidkan duruqda uu ku soo arooray oo dhan wuu keenaa raxmat ullahi tacala caleyh xaafid ibni xajar wuxuu kaga hadlayay oo ku tafsiirinayay kitaabkiisa talkhiis alxabiir talkhiis alxabiir ayuu isna duruqdiisa oo dhan ku keenayay wixii la mid ah wagayri dalik idan haddaba xadiidkan isaga haddii la yidhaahdo qof walba oo saxaabadii ka mida hanuun buu ahaa khalad baa meesha ka ratimaya laakiin haddii loola jeedo saxaabadii waxay ku ijmaaceen nacam sax weeyaan maxaa yeeley laa tajtamicu ummatii calaa dalaal xadiid kalea nebigu ku odhanayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ummaddan inaysan baadi isku raaci karaynin oo macnuhu ay tahay ahlulcilmigeeda la sheegaya caamadii laga hadli maayo waxaa laga hadlaya waa ahlulcilmiga weeyaan ahlulcilmiga inay baadi isku raacaan suurtagal maaha haddii qaybo ka mida ay khaldamaan qaybaha kalea dhahaya maya oo qabanaya sidaa darteeda saxaabada qaybo ka mida khalad waa ka dhacay qaybo kalaasi qabanaya abu hurayra radi allahu tacala canhu wa ardaa kama fii musnadi abi daawuudin atayaalisi raxmat ullahi tacala caleyh wagayri dalik wuxuu odhanaya waxaan ka imid tuuru sinaa markaasaa saxaabada nin ka mida yuu la kulmay xaggee ku maqnayd baa la yihi markaasuu yihi tuuru sinaa baan ku maqnaayo waxaan soo arkay dhagxii rabbi uu ka waramay subxaanaه wataعaalى wla tkunuu kaladiina aaduu musa fabara'ahu اllah mima qaaluu wkana cinda اllahi wajiha fi suuraةi اaxzaab aakhirkeeda inan waa tii xadiidkii nebiga fi saxiixayn kusoo arooray ay odhanayeen reer bani israail markay nebiy llahi muusa ceebeeyeen ay ku yihaahdeen sheelu qabaa dharkiisu inan reer bani israailna iyagoo qaawan bay qabaysan jireen isna waa is asturi jiray wuxuu isu asturaya waxay yihaahdeen wuxuu qabaa cudur buu qabaa sidaa darteeda maalin maalmaha ka mid a isagoo yimid meeshii lagu qabaysanayey inamun waxaa la aadayaa balligii iyo webigii iyo meelaha la midka ah meeshii isagoo yimid oo qabaysanaya oo dharkii dhagax buu dul saartay webigii ama balligii buu galay waa qabaystay hadhow soo bax markuu isleeyahay dhagixii baaba kala cararay dharkii thawbi xajar thawbi xajar thawbi xajar waa daba orday nabiy llahi muusa dhagixi wuxuu la soo aaday dadka xaggoodii bal adigu balaayadan arag dadkii xaggooduu la soo aaday nabiyullaahi muuse reer bani israa'iil waa arkeen inuusan ba'si qabin cudurna qabin alle marka subxaana wa tacaala qur-aanku inoogu sheegay nabiyullaahi muuse aad buu u xanaaqay ushiisii buu la dhacay dhagaxa marka abuu hureyra marka wuxuu yidhi dhagixii isaga ahaa baan u tegayoo olihii baa soo arkay weliba saxaabigii baa wuxuu ku yidhi waxaan rajaynayaa inuu ahaa rabiicata bna kacab wuxuu ku yidhi haddaan ogahay ma adan aadeen maxaa dhacay maxaa yeelay waxaan maqlay buu yidhi nebigoo dhahaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laa tushad arixaalu ila ila halaaثati masaajid wax safar ah oo cibaado ah lama aadi karayo ilaa saddex masjid mooye oo ah masjidka xaramka iyo masjidka nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo beyt almaqdis hadday cibaado tahayba saddexdan baa loo safri karaa wax kaloo loo safri karaa ma leh macnaha meesha ku jira wuxuu yahay meeshan aad aaday ma tijaaraad u aaday maya ma qaraabaa kaa joogtay maya maxaad u aaday nebi muuse baa beri garaacay un soo ma ahaa cibaado weeyaan maba aadan aadeenba arrintaa nebigaa diiday salawatu ullahi wasalaamu caleyh nebigaa diiday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka sidaa darteeda mabcadan aadeen buu yidhi xadiidkaasi abu hureyre lagu taabtay berigaa kadib xadiidkaasuu warin jiray abu hureyre wuxuu dhihi jiray nebigaa sidaa yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ma banaano marka idan macnaha taasi waxay kutusinaysaa khata ka dhacay bacd asaxaaba ridwan allahi tacala calayhim ajmaciin qaybo ka mida saxaabada ridwan allahi tacala calayhim ajmaciin waxaaban gaarinba dahabka inuu ragga xaaraam ka yahay maba gaarinba waagii dambaa loo sheegoo lagu yiri waa maxay dahabkanaa qabtid ma ogtahay horta ragga inuu xaaraam ka yahay oo nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa xaaraam ragga dukuur hadihi lumma inuu xaaraam ka yahay nacam qofku waa ka qarsoomi kartaa nusuusta qaarkeed waa hilmaami karaa ma ogaan karaba jahligu kaga sugnaan karaa leanna wamaa uutiitu min alcilmi ila qaliila marka afraad asaxaaba in la yaraahdo waa hanuun xoogaa waxaa ku sugan meesha ayada ah khata baa ku sugan saxna ma aha sidaa darteeda xadiidkan isagaa duruqdiisana sax ma aha iyo dariiqa uu ku yimid can اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam waa mowduuc weeyaan haddii la yidhaahdo macno ahaanna sax ma aha cala infiraad lakin cala اlijmac saxaabada waxay isku raaceen nacam allahuma nacam maxaa yeele saxaabada isku raaci maayaan ilaa xaq mooye maa habata can الnabiyi salى اllah alay wasalam waxaanan ahayn isku raaci maayaan waxay diinta ilaahay daliil oga haystaan mooye wax kale isku raaci maayaan marka sidaa darteeda culimadii waa diideen oo waxay yidhaahdeen macno ahaanna xadiidkan isagaa sax kumaaha shiicada lacanahum allah waxay yihaahdeen xadiidkan isagaa waa saxiix oo maxaa ku saxiixdeen baa la yidhi waxay yihaahdeen macnaha xadiidka wuxuu yahay bay yihaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu oola jeedaa asxaabii kannujuum macnaha waxaa loola jeeda waxay tahay ahlu beyt الnabiy sala اllah alay slam kannujuum halkaasay iyagana u fasirteen meelaan looba jooginba marka sheekhu wuxuu yihi wayaqtaduuna waxay ku dayanayaan biاlnabiyi way ku dayanayaan salى اllahu alayhi waalihi wasalam wa biasxaabihi asxaabtiisana waa ku dayanayaan aladiina kuwaasoo hum iyagu ah kannujuumi sidii xidigihi biayuhum koodii iqtadow lagu daydaba ihtadow waa hanuunayaan ama aad ku dayataanba waad hanuunaysaan kamaa kaana siduu u ahaa rasuulu llahi sala اllah alay wasalam yaquulu fiihi mid u yiraahda wayaqtaduuna waxay ku dayanayaan bisalafi saalixiina salafkii suusuubanaabay ku dayanayaan maxaa yeele nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii cubaada iyo keyrkiisaba waa isagii ku tilmaamay ee odhanayey rasuulka calayhi salaatu wasalaam qarniyo duniyadan soo mara oo dad ay noolaadaan kaygaa u fadli badan uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum ka ku xiga dabadeedna ka ku xiga saddexdaasuu nebigu tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh idan macnuhu waxa weeyaan saddexdaa qarniba taskiye xagga nebiga calayhi salaatu wasalaam bay qabaan waa jumle ahaan dadkii noolaa weeyaan ee tafsiil ahaan iyaduna mehe ogo tafsiil haddii la yidhaahdo macnaha fardi fardi dadkii noolaa loolama jeedo dad aan fiicnayn baa noolaa waqtiyada dad aan fiicnayn baa noolaa wakhtiyadaa oo soo gaaray marka waxa laga hadlaya waxay tahay waa cumuuman dadkii noolaa quruumaha saddexda a nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ammaanay waa jiilkiisii nebiga calayhi salaatu wasalaam isaga iyo saxaabadii waa taabiciintii waa atbaaca taabiciin saddexdaa boqol ee sano ee ugu horreeyaa loola jeedaa qarnigii saddexaad hadduu dhammaaday ee kii afaraad la galay waa dhammaatay fadliga isaga ah saddex boqol haddiiba xaggaa looga soo rogmay looga soo rogmaday oo saddex boqol iyo kow la galay qarnigii afraad bilowgiisii weeyaan waa dhammaatay hawshaasi saddex boqol iyo kow wixii ka dambeeyey waa dhammaatay saddex boqol ugu dambeysay qarnigii saddexaad idan waxaa laga hadlaya waa saddexdaa qarni ee hore weeyaan wayaqtaduuna way ku dayanayaan bisalafi asaalixiina salafkiisu suubanaa haddii salaf la yidhahdana iyagaa loola jeedaa sida shekh islam ibna taymiya raxmat ullahi tacala caleyh uu oranayo kuwa salafkiisuu suubanaa marka saalix baa la yidhi salaf oo dhan mooda ah waa salafkii saalixa ahaa kuwaasoo min aimati اdiini diinta aimadeedii ah wa culamaai اlmuslimiina muslimiinta culamadoodii ah saddexdaa qarnina waa intay culimada waaweynba noolaayeen aimadii waaweynaa saxaabadiibaa noolaa taabiciintiibaa soo noolaa waktiga atbaac taabiciin xata aima almatbuuc fi lfiqhi wakhtiyadaasay noolaayeen maxaa yeele imaam abi xaniifa boqol iyo kontonkiibuu dhintay waa qarnigii labaad bartamihiisii imaam malik sidaasi la-eg isaguna isagoo sii gebagaba ayuu dhintay imaamu shaafici qarnigii saddexaad bilowgiisiibuu dhintay laba boqol iyo shan bay ahayd imaamu axmed ibnu xambalna bartamihiisi wixii ka dambeeyey laba boqol iyo lixdanii ziyaadadii buu dhintay raxmat ullahi tacaala caleyh sidaasi la eg aimada xadiidka iyaguna wakhtiyadaasay noolaayeeno qarnigii saddexaad bay ahaayeen kuwa dhashay imaam albukhaari baa raxmat ullahi tacala caleyh ugu daweyn lixdooda wuxuuna dhashay waa boqol iyo sagaashan iyo lix hijriyada islaamka waa qarnigii labaad aakhirkiisii iyuu dhashay raxmat ullahi tacaala caleyh wix intaa ka dambeeyey waxay dhasheen qarnigii saddexaad bilowgiisii waxayna dhinteen qarnigii saddexaad dhammaadkiisii oo waxaa ugu dambeeyey imaamu nisaa uguna dacyaraa isaguna wuxuu dhintay saddex boqol iyo saddex hijriyadii islaamka oo ah qarnigii afaraad bilowgiisii weeyaan ayuu soo gaaray laakiin dhalashadiisii iyo noloshiisii oo dhan waxay ahayd qarnigii saddexaad weeyaan raxmat ullahi tacala caleyh marka iyaguna waxay noqonayaan ay soo hoosgelayaan aimada selafka ah bay soo hoosgelayaan maxaa yeelay waxaa shamlinaya magaca isagaa ilaa saddexdaa qarniba wayaqtaduuna waxay ku dayanayaan bisalafi saalixiina bay ku dayanayaan min aimati diini aimadii diinta ahayd iyo wa culamaai lmuslimiin wayatamasakuuna way qabsanayaan bima kaanuu waxay ahaayeen bihi xaggiisa mutamasikiina kuwa qabsada waxay culamadaasi ka diin dhiganayeen iyay ahlulxadiidna ka diin dhiganayaan ahlusunna waljamaca kuwaasay ku xiran yihiin wax bidca gadaal ka yimid la iman maayaan anigu wuxuu ku leeyahay shaaficiyaan ahay xagga madhabkii haye xagga caqiidadiina shaaciraan ahay anigu shaaficiya fiqhi muctaqadkiina waxa weeyaan iyo caqiidadiina ashaacira ashaaciroy maxaad ahayd xaggeedsa gashaa adiguna abilxasan alashcari weeyaan abilxasan alashcarina howluhuu soo maray waa la yaqaana wain kaana aakhira xayaatiha haba ku dambeeya calaa ariiqati ahli sunna waljamaca hana ka toobad keeno ictizaalkii uma bayna bayna oo ahaa bayna alictizaali wa bayna ahli sunna uma aakhirkii dambena wuxuu ku dambeeyey ahli sunna waljamaca kutubtiisaana taa u daliil ah qofka arintaa shaki oga jirana alibana ha u laabto kitaabkiisa alibana kitaabkiisa ah ha u laabto halkaasuu ka helaya raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuu ahaa iyo rasaa'ilkii u dirayey qoray iyo wixii lamida dib haugu laabto wa ilaa qofka inuu u laabto abimusa abilxasan alashcari madhabkii dhexe ee beyna ahli sunnati iyo markuu u dhexeeyey muctasilada oo ah kan ay rumaysan yihiin ashaacirada maanta nool arrinta ayadaa sax maaha in isaga loo nisbeeyey raxmat ullahi tacala caleyh waa ka toobad keenay cala almala buuna kaga toobad keenay qalim iyo afkiisaba waa kaga toobad keenay qalimkiisana wuxuu qoray kutubtiisa ilaa maanta yaalla culimada islaamkuna ay noo soo naqliyeen hadday af noqon lahaydna masaajidku ka istaagay oo yiri anigu waa ka toobad keena waxaa iyaga ah raxmat ullahi tacaala caleyh sidaa darteeda sheekhu wuxuu yihi wayatamasikuuna waxay qabsanayaan bima kaanuu bihi waxay ahaayeen xaggiisa mutamasikiina kuwa qabsado oo min addiini lmatiin diintii qawiga ahayd matiintu waa xooga badnayd iyo walxaqi lmubiini xaqii cadaaba xaqii caddaa wayubqiduuna waxay u caroonayaan ahla albidaci ahla albidci bay u caroonayaan aladiina kuwaasoo axdathuu fi ddiini diinta ilahay wax ku soo daray maa shay ku daray laysa minhu aanan ka mid ahayn diinta ilahay kuwa kusoo daray waxaanan ka mid ahayn yay u caroonayaan nacam waxa loo caroonayo waa waxan ay ku soo dareen ee ashkhaastooda maaha qofkan isaga walaalkaa weeyaan waxaanu u caroonaynana waa waxaan diinta ilaahay uu ku soo daray subxaana wa tacala ayn ka mid ahayn sida cabdullahi bni mascuud buu odhanayey radia allahu tacala canhu wa ardaah qowlka cabdullahi bni mascuud buu markaa haystaa sheekh raxmat ullahi tacala caleyh ahlulbidac yaa la yidhaahdaa bidcada sideedaba nebiga inoo cadeeyey wuxuu yihi salawaat اllah wasalaamu aleyh xadiidka umina caaisha radi allahu tacala canha bukhaariyo muslim warinayeen man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad qof kasta oo la yimaada lafdigii kalena wuxuu odhanaya man axdatha fii diinina hada diinteennan waxaanan ka mid ahayn la yimaadaa fa huwa raddun ay marduudun waa lagu radinayaa oo waa lagu celinayaa macnuhu amrinaa iyo diininaada nebigu calayhi salaatu wasalaam sheegayo waa wax allaale wixii laga diin dhigto muxdadkana sidiisaba waxaa la yidhaahdaa wixii cusub wixii cusub ee lagu soo daree lagu soo biiriyo diinta alleh ee dadku ay u haystaan diin ahaanay ilaahay ugu dhowaanayaan dariiq ahaana ay ilaahay ugu dhowaanayaan subxaanahu wa tacaala kaa isagaa bidca weeyaan nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa nagala dardaarmay xadiidkii aad garanaysaan khudbooyinkiisayna ka mid ahayd iyaakum wamuxdithaati lumuur faina kula muxdathatin bidca wakula bidcatin dalaala wakula dalaalatin fi nnar lafdigii nisaai raxmat ullahi tacala caleyh nebigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay waxaan idinkaga digayaa muxdithaati lumuur umuurta teeda lasoo dariyo ee lala yimaado maxaa yeelay kula muxdathatin bidca lafdiga kuli buu nebigu isticmaalay salawaat ullahi wasalaamu caley lafdi shaamil ah weeyaanoo kulminaya nooc kastoo bidcadu noqotoba kula bidcatin dalaal bidco walba waa baadi weeyaan baadi walbaana naartay ahaatay buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam lafdiga kulina luqada carabiga wuxuu faa'iideeyaa cumuum lafdi ah oo inay dhammaan wada tahay meesha marka waxaa ku baxaya waxyaabaha ay gadaal kala yimaadeen qaar ka mida fuqahadii iyo usuuliyiintii oo ah in bidcadii la kala saaro ashaaciradaana la timid iyo rag la mid a waxayna leeyihiin bidco oo dhan ma wada ahee bidcadiibay taqsiim u sameeyeen bidcadiibay taqsiim u sameeyeen oo qaarkood waxay yidhaahdeen sida sulطaan اlculamaa ciz bn cabdisalaam raxmat اllahi tacala calayh wagayri waxay odhanayaan waxaa loo qaybinayaa bidco xasan ah iyo bidco aanan xasan ahayn oo qabiixa bidcada xasankaa waa lasoo dhoweynaya waxayna u daliishanayaan qowl ay u nisbaynayaan cumar bn khaaab radi allahu tacala canhu ardaa nacma albidca lafdigana wuxuu ku yimid asalku wuxuu ahaa cumar radi allahu tacaala canhu ardaa waagiisii ayuu wuxuu arkay dadkii oo tukanaya taraawiixdii oo laakiin qolona halkan ay ku tukanayso dhowr qolo kale halkaa ku tukanaysa jamaaco kalena halkaa ay ku tukanayso cumar kulligoodu isu wada keenay oo imaam buu u sameeyey laba nin buu imaam ooga dhigay ubaya bna kacab iyo abi ruqayata ibn awsin adaari markaasay kulli dadkii oo dhan masaajidkii soo buuxiyeen halkaasaa jamaaca kulli lagu wada ogey cumar intuu dhowraybu wuxuu yihi nicma albidca markaa ayib laba arrinba meesha in la caddeeyo muhim weeyaan arrintan iyadaa bidca ma tahay sideedaba maya bidca ma aha asal waxay ku leedahay raad diinta alle subxaana wa tacaala hadalkaa isaga imaam maalik baa warinaya fii kitaabihi almuwaa arrintan iyadaa inay raad ku leedahay waxaa u daliila nebiga calayhi salaatu wasalaam waa tii saxaabada ay la tukadeen kamaa fi saxiix nebiga waa tii ay la tukadeen salawaatu ullahi wasalaamu aleyh habeen ramadaan ah markay la tukadeen ayaa habeenkii sidii bay ku dhammaysteen qaar kalea ogaaday war xalay ma ogtihiin may nebigaan la tukanay soon bayna ahayd habeenkii labaad hoostaa laiska wada qandhuftay intii arrintii ogeyd iyo in ku soo darsantayba habeenkii masaajidkiibaa soo qeyb ka midaa buuxsantay waa lala tukaday nebiga calayhi salaatu wasalaam habeenkii saddexaad masaajidkii waa buuxaa nabiga alayh salatu salaam qolkiisu hoos ka xirtay isaguna saxaabadii ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin waa sugi kari waayeeno qaar ka mid ah waxay bilaabeen inay quruurux yar intay qaataan albaabka nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ku yara dhudhuftaan kaanamaa tanbiih iyo baraarujin ay leeyihiin diyaaran baan nahay rasuulkii allow diyaar baan kuu nahay noo soo bax salaaddii baan rabnaaye nebiguna alayhi salaatu wasalaam dhag uma dhigin salaadiisuu iska sii watay halkiisii waagii markuu beriyey ee salaadii subax la gelayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi xalay wixii aad samayseen maa xamalakum calaa saniicikum albaarixa xalay waxaad samaynayseen maxaa idinku xambaaray rasuulka allow labadii habeen horeba waa noo soo baxday xalay maxaad noogu soo bixi weyde rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam arrintaa iyada isagoo ka dhaadhicinaya ogaal inuu u sameeyena tilmaamaya waxaan ka cabsaday buu yidhi in laydinku fard yeelo ogow wax kale ma ahayne habeenkii horena waa tujiyey habeenkii labaadna waa tujiyey habeenkii saddexaadse nebigu wuxuu oga baqday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxay ahayd baqasho uu ka baqanaya in lagu farad yeelo ummadda oo hadhow ay tukan kari waayaan taraawiixdii taraawiixdii marka ay tukan kari waayaan sidaa darteeda nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaystay inay sideeda ku baaqi ahaatay iyo sunanimadeedii oo markaasi aan cidina waajib aynan ku ahayn ilaa inay tahay mooye qofka wuxuu iskala imaanaya oo dadaal ah waana tan uu ammaanin nebigu alayhi salaatu wasalaam man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban ufira lahu ma taqadama min dembi wax allaale wuxuu hormarsadoo dembi baa loo dhaafaya qofka qiyaamkaa la yimaada calaa yati xaal nabiga alayhi salaatu wasalaam haddaba waxaa sugnaatay labada habeen inuu jamaaco ku tujiye idan cumar arintan uu sameeyey asal bay leedahay asal bay leedahay oo nebigaa tujiyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh taraawiixdii jamaaco ku tujiyey habeenka hore iyo habeenka labaad intaba waana sii tujin lahaayo wuxuu oga baqday maxay ahayd in lagu waajib yeelo ummadda sidaas darteedu nebigu u dhaafay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh idan haddaba cumar radi allahu tacaala canhu ardaa markuu jamciyey ayuu wuxuu yihi nicma albidcatu haadih tanbaaba wax wanaagsanba u qiimo badanba bidca bidcadana waxa loo qeybiya waa bidca lugawi ah iyo bidca sharci ah lugawiga midda ah ee luqada ah marka laga hadlaya shayga luqawiga waxa cusub ee lala yimaado iyo hadday sharci tahay waxa lagu soo dara ee qofka uu ka diin dhigto idan cumar radi allahu tacaala canhu ardaah luqawi ahaan bay ka ahayd arrintan iyadaa raad bay lahayd intaasu cudurdaar bay leedahay kow iyo toban ragcadood bayna ahayd cumar wuxuu faray in ay tujiyaan labadaa saxaabi sida sanadka saxa ku soo arooray muwaa imaam maalik wagayri dalik imaam abaraanina waa warinaya qisada iyadaa sheekh naasirna raxmat ullahi tacala aleyh risaalu ka alifay calaa ayati xaal cumar idan raad bay leedahay arrinta iyadaa inaysan bidco ahayn taraawiixdii daliil bay leedahay idan idinku maxaad haysataan bidcadii in la dhihi karayo bidca xasana waxay yidhahdeen bidca xasana waxyaaba badan baa tilmaamaya oo waxaa ka mid a musxafkan la qoray habkan loo sameeyey iyo wixii lamid iyo tartiibtan iyo waxaas waa waxa idinka iskala timaadeen fii casri nebiy baa musxafka la qoray maxaa yeeley saxaaba kutaab ayaa jiray bal saxaabadii baa qortay ridwaan allahi tacala calayhim ajmaciin fii casri saxaaba khulafaa araashidiin ayaa la qoray fii casri nebiyi waa qornaa waxaaba jiri jiray tiir ka mida tiirarka nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu magacaabi jiray tiirkii musxafka halkaasuu ooli jiray cumaan ibnu cafaan waad garanaysaanoo waa tii uu masaaxiibtii intuu qoray bilaadda islaamka u kala diray weliba taladii iyo iyo ra'yigii ahaa xudayfa bn alyamaan oo kitaabkan maanta aynu haysanno waa musxaf cumaani awaatan la yihahdo isagaa loo nisbeeyaa maxaa yeele bilaadda islaamka u kala diray qira'aadkii oo dhanna halkaasi ku dhan yihiin arinta iyadaana daliil ma aha markaas waxay yidhahdeen madaaristan iyo masaajidadan iyo nidaamkan wax loo dhisay waxani cibaado ma aha haduunan halkan inoo dhisnayn banaankaasaynu isaga tukanayna maxaa nooga baahannahay masaajidkan dhisitaankiisa iyo in sidan laga dhigaa cibaado ma aha aslan cudurdaar sharci ah ma haystaan marka wax daliil aho sharci ahna ma haystaan qolada dhahaysa bidca xasana bidcadu kulligeeda sida nabiga sheegay weeyey salawaatu اllahi wasalaamu caleyh kula bidcatin dalaalah wa kula dalaalatin fi nnaar lafdiga kulliga ah baana tilmaamayo nebigu wuxuu ka soo soocay male salawaatu اllahi wasalaamu caleyh lafdiga kulliga ah baana tilmaamaya idan bidcada haddaba iyadana fahanteedii baa taqsiim laho bidcada qaarkeed qofka waa gaalaysiinaysaa dariiqada ilahi subxana wa tacala waa ka baxaya maalan qolooyinkii qadariyada ah ee hulaad qadariyada ah rawaafidii oo kale iyo wixii la halmaala waa la gaalaysiinaya qofkii qeybaha culimada ka mida jahmiyadii waa gaalaysiiyeen wahaakada idan haddaba qeybo ka mid ahna ahlulbidacoodii bay ku baaqi noqonayaano la dhihi maayo kafaro weeyaan gaalo weeye la dhihi maayo laakiin waa mubtadiciin weeyaan qolo ka mid ahna bidcada qaarkeedna in sidaa qofka loo sii fogeeyo mehe waa in tartiib iyo lufi iyo liin lagula dhaqmo weeyaan maalan bidcooyinka qaarkeed waxaa ka mid a tusbaxdan ay dadku wataan iyo wixii la halmaala waa bidco weeyaan aslan maxaa yeele diinta ilahay ka mid maha subxaana wa tacaala laakiin si tartiiba in qofkii wax loogu sheego taasaa wanaagsan haddaba bidcadu wax lasoo dhowaysta ma aha sideedaba dhammaanteedana sida nebigu sheega weeyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kula bidcatin dalaal dhammaanteedaba baadi weeyaan bidco soo dhoweyn male xasanana male mid wanaagsan iyo mid xun loo kala qaybin maayo dhammaanteed wada xun tahay weyan qabiix weeyaan maxaa yeele waa diinta ilaahay oo lagu soo daray shay cusub qofka mubtadicaana macnihiisu waxay ka dhigan tahay shaygan isagaa asalkuma leh kitaabka ilaahay diinta alle subxaana wa tacaala sunada nebiga calayh salatu wasalaam asalkuma leh laakiin macnaheedu waxa weeyaan aniga caqligayga wuxuu isiiyey inaan diinta ilahay kusoo daro oo macnaheedu waxa weeyaan anu ila fiicnaatay oo nebiga waa inaga halmaamay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ama nebiga waa la fiicnaan weysay oo ana ila fiicnaatay markaa ra'yigayga ka wanaagsan macnuhu sidaas weeyaan imaam maalik raxmat ullahi tacaala caleyh siday uga fogaan jireen salafu hadihi lumma shayga bidcada la yihahdo imaam maalik raxmat ullahi tacala caleyh nin baa u yimid oo wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan madiine ka xarmado oon dharkii cadcaddaa intaan xerto labeyk allahuma cumra ama labeyk allahuma xaj halkan aan ka dhehe ka waran maya ha samayn buu yidhi dalxulayfa tag oo halkaa ka xarmo markaasuu yidhi maxaa intaas waa halkan dhow dalxulayfa maantana dalxulayfa waa xaafad ka mida madiine weeyaan bartamaheeda ku taalla weliba dalxulayfa maxaan u gaarayaa buu yidhi halkan iyo masaajidka nebigaa baan ka xarman karayaay markaasuu yidhi ha yeelino waxaan ka cabsanaya in ilaahay kuu ciqaabo muxuu yidhi maxaa la ii ciqaabaya maalkan maya waxaan ka baqanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisii ma aha sidaa darteeda alle wuxuu yidhi subxaanah wa tacaala falyaxdar aladiina maxaa la yidhi m siyaad falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna fi dunya weeyaan aw yusiibahum aakhiradiina maxaa la yidhi cadaabun aliim adduunyadii fitno weeyaano inuu bidco intuu ku dhaco diin xumi ku dhacdo halkaa markaa uu aakhiro seego aakhiradii dambena cadaab aliima ilaahay geliye subxaana wa tacaala macnaheeduna waxay ka dhigan tahay nebigu halkaasuu ka xarmade ka xarma haddaad diidid aniga ka diin wanaagsan weeyaan halkan aniga ka xarmanaya ma wanaagsana idan waa nebiga calayhi salatu salaam meeshuu istaagayna istaag meeshuu ka dhaqaaqayna ka dhaqaaq saxaabadu meeshay istaageenna istaag meeshay ka dhaqaaqeenna ka dhaqaaq marka sheekhu wuxuu yihi wayubqiduuna way u caronayaan ahla اlbidaci ahla اlbidac dhammaantooda aladiina kuwaasoo axdaثuu la yimid oo soo dariyey fii diini diinta kusoo dariyey maa laysa minhu waxaanan ka mid ahayn mawduuca ahl اbidac marka laga hadlayana waa mawduuc dabadheer weeyaan una baahan tafsiil maxaa yl bidcada naftirkeeda iyo qofkan isagaa iyo tafsiil ayay u baahan tahay in qofka la isaga tuuro waa laga wanaagsan yahay sida tafsiiqi qofka faasiq in la yihahdo ama dhaalim in la yihahdo ama faajir in la yihahdo ama kaafir in la yihahdo aynan u haboonayn sidaas la eg in la yihahdo qofkan waa bidcana ma haboono ilaa qofkan ba horta bal naski ma ma siisay oo ma u sheegtay maxaa yeele abu hurayra maalintuu aaday tuur siina haddii la dhihi lahaa mubtadic baad ahayd ka war isagoo naskaba loo sheegin ma oga qofkan waa in marka hore bal wixii la baraa loo sheegiddii loo sheegayna waa in uu fahmaa inuu fahmaa ka dambaysa uma maxaa yeele naskani waan u sheegay keliya mehe waa inuu fahmo weeye naski ilaa gayri dalika culimada waxay yihaahdaan uma bacda dalik culimada islaamka iyo waxay ka yihaahdeen bidcada aad bay u badan tahay kutub badan baa laga qoray kutub badan baa laga qoray waliba culimadii hore qadiimka ayd baa ka qoray imaam darami raxmat ullahi tacala aley kitaabkiisa sunanka ah sunan darami mujaladka koowaad qeybta hore muqadamada ah aad buu uga hadlaa bitafsiil wagayri dalik qurطbina waa bartuu risaaladaba u alifayba wayatamasakuna sidoo kale sheekha wuxuu yihi marka walaa yuxibuuna wlaa yuxibuunahum ma jecla ahlu sunna waljamaca ahlulbidac ma jecla walaa yasxabuunahum lana saaxiibi maayaan lana saaxiibi maayaan maxaa yeelay almaru calى diini khaliilih falyandur axadukum man yukhaalil xadiidkii nebiga ahaa almaru calى diini khaliilihi qofku wuxuu leeyahay saaxiibkii diinta uu leeyahay khaliilkaaga falyandur axadukum man yukhaalil haddaad la fadhiisato qof siyaasadda un ka hadlo maalinta dambe adigoo siyaasadda ka hadlaya lagu arkaya soo ma haddaad la fadhiisato qof ka hadla tijaaradii maalinta dambe adigoo wax kala guraya lagu arkaya soo maha haddaad la fadhiisato qof diinta ilaahi subxaanahu watacaala wanaageedii iyo khayrkii iyo ka sheekeynaya oo arintaa kala wada adna maalinta dambe sidaad u ahun baa lagu arkaya almaru calaa diini khaliili calaa ayati xaal qofka waa qofka saaxiibkaa diinta uu leeyahay diinta uu leeyahay dadka aada la nooshahay mujtamaca aad ku badan tahay waxay yihiin baad ahaanaysaa inagoo ka hadalnayo soomaalida waxay tiraahdaa qofka mujtamaca uu la nool yahay marka ay ka waramayaan marna waxay yihaahdeen waa ku diimaa marna waa ku daydaa marna waaba ka daraaba mar waa ku diimaa banaanka markuu ka taagan yahay uusan aqoonin waa la yaaba ruuxan maxay yihiin bu yihahdaa laakiin hadduu la fadhigooda badsado waa ku dayanaya maalinta dambena maxay noqonaysaa inuu isagiiba tallaabo dheeri la yimaado ogowna waxay yidhaahdaan oo kale soomaalidu ay ku mahmaahaan dab iyo dakhar waxaanan ahayn waa la kala qaadaa dab iyo dakhar waxaanan ahayn macnaha sumad kugu taalla unbaanan saaxiibkaa u gudbi karaynin mooyaane wax allaale waxaa kaloo dhan waad ka qaadaysaa dabci iyo akhlaaq iyo waxoo dhan kulli waad ka qaadanaysaa marka qofka inuu is ilaaliyo weeyaan lugtiisa meeshuu dhigayo makhaayadihii iyo meelaha la isugu tage doonadyada ah iyo waxaasoo kale ha badsanin maalinba sidaad u leedahay hebel weeye iyo saaxiibkaybaa meesha igu ballamiyey iyo waa in yar baan fadhinayaa iyo waktigaan waa kula tegeysaa maalin dambe ad adoo dadka ugu yeeraya lagu arkaya marka arrintaa iyada ha la yska ilaaliyo saaxiibku waa wax aad iyo aad khatiir u ah aad iyo aad khatiir u ah nabigana alayh isalaatu wasalaam in badan buu inagala hadlay walidalika ahli اlcilmi ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin qaar baa kutub ka alifay khaas ah kutub bay ka alifeen oy ka hadlayaan yani waxa ka soo arooray iyo waxay ahlulcilmi ka yihaahdeen iyo waxaasoo idil dhammaan alaya tacaala qofka inuu is ilaaliyo weeyaan walaa siyamaa qof diintiisu khaldan tahay haddaad la saaxiibto adigana diintaada waa khaldamaysaa waa khaldamaysaa walow aabad oola saaxiibtid haddaad tir inaad tiraahdid anigu waan ogaanayaa waan u naseexaynayaa iyagaan la fadhigooda badsanaya waxaan rabaa inaan soo celiyo iyo wixii la mida may inaad la hadashood u naseexayso waa shay diinta ilahay ka mida subxaana wa tacaala laakiin inaad la saaxiibto ood iyagii u xarig furato arrintaa iyadaa may ma banaana walaa yuxibuunahum ma jecla walaa yasxabuunahum la saaxiibi maayaan walaa yasmacuuna dhegaysan maayaan kalaamahum kalaamkoodiina dhegaysan maayaan oo kalaamkooda macnuhu waxa weeyaan inay iyagii u dhaga nuglaadaan oo ay la fadhiistaan oo ay la xaasaawaan oo ay maya walidalika salafu hadihi اluma waxay ahayn ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin walaa kelima kuwa aanan ka dhegaysanin ahlulbidac walaa kelima nisfa kelima xitaa waa diidi jireen inay ka dhegeystaan maxaa yeelay shubahaadka ay soo tuurayaan qalbigaaga hadduu ku dhaco dhibaatuu u geysanaya iyo wixii la mid a haddaadan arrintaa ayada u feejignayn dhibaatay u geysanaysaa qalbigaaga walaa yasmacuuna dhegaysan maayaan kalaamahum kalaamkooda dhegaysan maayaan walaa yujaalisuunahum lana fadhiisan maayaan walaa yujaadiluunahum kulana doodi maayaan fi diini diinta alle kula doodi maayaan imaam maalik baa nin wuxuu yihi kaale aanu doodnay wuxuu yihi hadday diintaadu adigu shaki kaaga jira aniga tayada shaki igama jiro dood igama jirto diintayda waa aqaanaa haddii adigu muran kaaga jiro oo aad garan ladahay oo wax kula murma aad doonaysid anigu tayada banaanka ii taalaab yiri dhaafniyo arrintaa iyadaa macnaheedu waxa weeyaan haddii ahlulbidac ay doonayaan waxay iyagu aaminsan yihiin qofka inay yihaahdaan kaalay nagula muran lala murmi maayo waxaa la leeyahay salaaman laakiin in xaqa la caddeeyo arrintaa looga aamusi maayo looga aamusi maayo waa loo cadaynaya wajaadilhum bilati hiya axsan hadday marayso weeyaan laakiin hadday intaa dhaafto lala murmi maayo walaa yunaadiruunahum munaadarada iyaduna waxa weeyaan munaadaradu waa markay cilmi tahay majaalista cilmiga ah ee adiladii laysu bandhigaya iyo wixii la mida loola jeedaa arintaa iyada ah qalama inaad aragtid ahlu sunna waljamaaca in ay sameeyaan adiladay caddeeyaan waana ka dhaqaaqaan way yar tahay munaadaro inta ay dhacdo inta badan weliba selaf hadihi ummaynu ka hadlaynaa amaa waayadii dambe ay bateen iyo wixii la mida waa lala munaadaroon jiray oo waa la samayn jiray taa iyada wa yarawna waxay arkayaan sawna aadaanihim dhagahooda inay ka ilaaliyaan sawna ilaalin aadaanihim dhagahooda inay ka ilaaliyaan can simaaci dhegaysaga abailihim baailkooda ahlbidca baailkii ahlulbidaca inay dhegaystaan dhagahooda way ka ilaaliyaan maxaa yeelay samcan isaga ah iyo dhegaysigu sideedaba qalbiga miskiin weeyaan waa ku dhacaya alla subxaana wa tacaala markuu reer bani israa'iil ka hadlayey alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala samaacuuna maxaa la yihi lilkadib aada bay ugu maman yihiin xagga dhegaysiga beenta idan dhegaysadka aada dhegaysanaysid shayga isaga ah ee aanan jirin qalbigaaga tacfiir buu ku sameynaya raad buu ku reebaya walow bacda xiin haba kasoo muuqata hadday doontee inaad iska ilaalisid markaa waxyaabaha noocaas oo kale a dhegaysadkoodii allatii taasoo wuxuu yihi sheekha wa yarawna waxay arkayaan sawna aadaanihim dhagahooda inay ka ilaashadaan can aba simaaci dhegaysadka abatilihim baatilkooda allatii taasoo idaa marat bilaadaani dhagaha hadday soo marto oo waqarad ay ku sugnaato fi lquluubi qalbiyada ay ku sugnaato dhegtiibay soo maraysaa xaggey u gudbaysaa qalbigay u gudbaysaa qalbiga markay u gudubtana darat dhibaatay u geysanaysaa wa jarat ilayha waxayna u kaxaysanaysaa maxay qalbiga hadday ku dhacdana maxay gaarsiinaysaa qalbigii in ay arrintii ka shaqaysiiso wadnihii qalbigii markuu arrintii ka shaqeeyana maxay noqonaysaa ay u gaarsiinaysaa min alwasaawisi wاlkhaطiraati اlfaasidati maa jarat waxay u kaxaynaysaa min alwasaawisi xaggii waswaaski iyo wاlkhaطiraati wixii qalbiga kusoo dhacdhacayay khataraadka waxaa la yihahdaa sidaad isaga fadhisa qalbigaaga waxa kusoo dhacaya mar keliya markuu kusoo dhaco waxna waa ku sugnaadaa qalbiga oo waa kasii shaqaysiiyaa waxna markiiba waa ka duulaan asmaa bay leedahay culimada ay ku tilmaamaan in la yiraahdo maala magacyo loo kala bixiyey iyo wixii lamid a tartiibteedii markay ka hadlayaan tafsiirka biqowlihi tabaaraka wa tacaala fi aakhiri suurati lbaqara ayay culimada ku keenaan wacalaa taxaal haddaba mar allaaliya markii dhagaha ay soo marto qalbigana ay gaarto arrintaa iyadaa maxay gaarsiinaysaa qalbigii ku beeraysaa wajarad ilayha waxayna u kaxaysanaysaa min alwasaawis xaggiisi usoo kaxaynaysaa min alwasaawisi xaggii waswaaskii iyo wlkhairaati wixii qalbiga kusoo dhacayay alfaasidati ee weliba faasid ka ahayd maa jarad waxay usoo kaxaysay shubahaad badan bay qalbiga keenaysaa wa fiihi anzala allahu sidaa darteed baa ilaahay wuxuu soo dejiyey isagoo nooga dardaarmaya qowluhu alle uu yihi subxaanah wa tacaala wإda raأyta اladiina yakhuduuna fi aayaatina wإida raأyta اladiina kuwii haddaad aragto yakhuduuna dhex dabaalanayay fii aayaatina aayaadkeenna dhex dabaalanayay biduuna cilmin ku dhex dabaalanayay faacrid canhum isaga jeeso hallana fadhiisanin faacrid ka jeeso canhum xaggooda ka jeeso xataa yakhuduu hala fadhiisanin hana arintaa iyada ha u furin hana u xirin isaga dhaqaaq xataa yakhuduu ilaa goormo weeyaan xataa yakhuuduu inta ay ka dabaashaan fii xadiiin hayri warkaa waraanan ahayn diinta ilaahay waxaanan ahayn ilaa ay ka dhex dabaashaan adduunyadii hadday ka waramayaan dhib maleh laakiin maxaa la diidan yahay ahlulbidac iyo kaafiriin iyo wixii la mida faasiqiin iyo faajiriin aan cilmi ulahayn diinta ilaahay markay ku murmayaan inaad dhex fadhiisatid taa maxay keenaysaa waxay keenaysaa waxyaabo badan oo baatila inay ku hadlaan adiguna laba mid weeyaan in aad arrintii iska aqbashid haddaadan aqbalinna qalbigaaga uu og yahay waxaan inay baatil yihiin laba mid weeyaan inaad tiraahdid hade hebel baa meeshii fadhiyo sidaa yeri maanaa dhihi karo waxaan waa khaldan tahay maantao dhan waa khalad baa tahay khalad baa tahay inaad isaga aamustid oo khaladkiisii aad raalli ku noqotid iyo in aad tiraahdid maya waa khaldan tahay saacad walbaba adna meeshii lagugu naco haddii aad tiraahdo maya waa isaga aamusaya hebel weeye macnaha la hadli karaya khaladkaa uu sheegay adna waad la wadaagsanaysaa haddaadan ka celinin man ra'a minkum munkaran falyuayir fain lam yastaطic fabilisanih byadihi bay ahayd fain lam yastaطic fabilisanih fain lam yastaطic fabiqalbihi wadalika aضcafu اliimaan fabiqalbihi waa maxay marka ikraah uu jiro weeyaan aydan awoodi karaynin sulaankii weeyaan boqorkii weeyaan madaxweynihii weeyaan khasab iyo sandulle halkaa dushaaduu taagan yahay gacanna kagama reecelin karaysid afna warkiisa badaa in lagu deldelaad ka baqanaysaa qalbigaad ka nacaysaa adigoo qalbiga ka kohanayaadna meesha ka dhaqaaqaysaa yaa kugu khasbay cidna intaa midna maaha idan mid intaas haddaynan ahayn nebigu wuxuu yihi walaysa waraaa dalika xabata khardali min aliimaan qofka yihahda halkaa kadib waa sii fadhinaya waa usii qiraya xabata khardal ma leh meesha ayada marka waraa dalik maba jiraba marka iska ilaali marka wax sahlan maaha in kaana aayadahan ay kusoo degeen maka aynu ogsoonahay qisadii ay kusoo degeen waidaa raayta aladiina kuwii haddaad aragtay yakhuduuna dabaalanaya fii aayaatina aayaadkeenna dhex dabaalanayay faacrid ka jeesa canhum xaggooda ka jeeso xataa yakhuduu ilaa ay ka dabaashaan fii xadiiin war hayrihi aanan qur'aanka iyo diinta alla ahayn marka iyadaa waa lala warami karaya waa lala fadhin karaya waa lala sheekaysan karaya ilaa hayri dalik wax dhibaato le maaha sheekhu marka wuxuu yihi wacalamaatu ahli اlbidac halkan marka wuxuu inooga warami doonaa qolooyinka ahlulbidaca ah waxa lagu yaqaano ahlulbidaca culimada islaamku horey oga warameen calaamooyin lagu yaqaanaa jira qofkan inuu mubtadic yahay sideedaba maxaa lagu yaqaanaa waxa lagu yaqaano halkan uu sheekha inooga warami doonaa oo wuxuu yihi wacalaamaatu اlbidaci calaa ahliha calaamaadka lagu yaqaano tilmaamaha lagu garanayo bidcada ehelkeedaba baadiyatun waa mid muuqanaysa oo daahiratun daahiro ah baadiyatun waa tu muuqanaysa weeyaan daahir ahoo banaanka taalla wayba caddahay oo banaankay taalla waa wax muuqanaya weeyaan ahlulbidaca waxaa lagu yaqaano calaamooyinka lagu yaqaano wa adhara aayaatihim markaasuu sheekha wuxuu yihi calaamooyinkooda tan ugu sii muuqashada badan wa adhara aayaatihim aayaadkooda iyo calaamooyinkooda tan ugu muuqashada badan wa calaamaatin iyo tilmaamahoodaba maxaa weeyaan waa shidatu darnaanta mucaadaatihim la collaytankooda lixamalati akhbaari nabiyi sala اllah alay slam ay la dagaalamaan qolooyinka soo xambaaray akhbaarta nebiga salawatu اllah wasalaamu calayh ahlulbidac sidoodaba maxaa lagu yaqaanaa qofkan mubtadic inuu yahay inuu nusuusta la dagaalamo sideedaba nusuusta la dagaalankeedii kitaabka allaan diidanahayna ma dhihi karo sunnada nebigana waa diidanahay ma dhihi karo inuu banaanka dhacayo ogyahay marka sidaa darteeda wuxuu nacayaa qolooyinkii xambaarsanaa oo ah xamalat sunna xamalat xadiid الnabiyi salى اllah alay wasalam akhbaar الnabiyi salى اllahu alayh waalih wasalam iyagiibuu durayaa marka saxaabadii inuu wax ka sheego taabiciintii ahlulcilmiga ah inuu wax ka sheego aimadii ka dambeysay ahayd fiqhiga inuu wax ka sheego aimadii ahlulxadiidkayd inuu wax ka sheego wahaakada maxaa yeelay isaga qaradkiisa ma gaari karayo ilaa inuu kuwaa dura mooye danta uu leeyahay ma gaari karayo marka sidaa darteeda waa inuu kuwaa iyaga ah dharbaaxo gaarsiiye weeyaan marka sidaa darteeda sheekhu wuxuu yihi calaamooyinkooda iyo tilmaamaha lagu yaqaano tan ugu muuqashada badan waxa weeyaan shiddatu mucaadaatihim collaytankooda daran lixamalati akhbaari nabiyi sala allahu alay wasalam ay la dagaalamayaan qolooyinkii soo xambaaray akhbaarta nebiga salawaatu llah wasalaamu caleyh akhbaarta nebiga qolooyinkii soo xambaaray sida daran ay ola dagaalamayaan iyo waxtiqaarihim liididda lahum ay liidayaan iyaga wa istikfaafihim fudaydashada bihim iyaga ay fudaydsanayaan wax sahlan maaha saxaabadii ridwaan اllahi tacaala calayhim taabiciintii wax sahlan maaha raggii ka dambeeyey ahlulcilmiga ahaa ee noo soo naqliyey iyo raggii kasii dambeeyey wax sahlan maaha inay iska fududaystaan o yihahdo kuwaasina maxay ahaayeen hum rijaalun waxnu rijaal iyagana waxay ahaayeen rag annaguna rag baan nahay qur-aankiiy bay u arooreen annagana qur-aankaan u aroorina cuquul baan leenahay cuquul bay leeyihiin hum rijaal wanaxnu rijaal war adigu raganimada yaa ku siiyey sidaadaba yaa ku siiyey alla subxaana wa tacaala iyagu wuxuu yihi markuu ka hadlayey saxaabada ridwaan اllahi tacaala calayhim ajmaciin alla wuxuu yihi subxaanaه wa tacaala fii suurati markii laga hadlayay towba iyo fii suurati الnuur labadaba rabbi subxaana wa tacaala wuxuu oranayey fii suurati الnuur fii buyuuti adina allahu maxaa la yihi he in turfaca fiiha dikruhu wyudkara fiiha sm اllahi tabaaraka wa tacala fiihi rijaalu yuxibuuna an yataطaharuu wallahu yuxib اlmutaطahiriin fi suurati الtowba ta kalena waxay ahayd fiihi alla uu ku yihi subxaanaه wa tacaala fii buyuuti adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smuhu yusabixu lahu fiiha biاlguduwi wاlaasaali rijaalu la tulhiihim tijaaraة wala baycu can dikri اllah rijaalu laa tulhiihim tijaaraة wala baycu can dikri اllah rag baa jooga rijaal laa tulhiihim tijaara walaa baayic can dikri اllah tijaare iyo beec toona aynan ka mashquulinayn ilahay dikrigiisa subxaana wa tacaala haddii la dhaho jihaad waa taagan yihiin haddii la dhaho cilmi waa taagan yihiin cibaado haddii la dhaho waa taagan yihiin tijaaradan iyo waxaan ba adiga qiimo kuu leeyihin iyagu qiimo lama lacagtooda wax ay macno u samaynaysa adduunyadanba ma leh waba taaba adduunyadoodiiba kulliba ay ka soo dhex baxeen abubakr radi allahu tacaala canhu wa ardaa xoolihiisii oo dhan ba waa keenayba oo maxaa oga soo tagtaa la yihi caruurtaadi iyo reerkaaga iyo ilaah iyo rasuul baabaan oga soo tegu yiri adayba qiimo kula leedahay shilinka aada haysatiidba raggaasaa rag ahaa raggaasaa rag ahaa inagu maxaynu nirahnaa maamaadi hadal waa maxaa la yihi hadal waa kii hore ragna waa kii yiri baa la yihi ragna waa kii yiri oo macnuhu waxa weeyaan dadkan dambaba inaysan hadalkooduna hadal ahayn raganimadoodan aan rag ahayn bay ku tusinaysaa macnuhu soo saamas maaha sosaa maaha macnuhu haddaba ragga la tilmaamaya fi diin اllahi caza wajal rijaal la leeyahay waa kuwii hore slfu hadihi اluma weeyaan min الصaxaabati wالtaabiciin waatbac الtaabiciin wagayri dalik iyo wاladiina tabacuhum bixsaan kuwaa wadadooda wixii raacay intaasaa raganimo loo qiray laakiin adigu naxnu rijaal adigu taada isu haystaba rag lamood baa tahay rag ma tiidi marka sheekhu wuxuu yihi raxmat اllahi tacaala caleyh waxtiqaarihim liididooda lahum iyaga ay liidayaan iyo waistikfaafihim fudaydashadoo fudaydsiga ay bihim iyaga fudaydsanayaan wa tasmiyatihim ku magacaabidooda iyahum ay ku magacaabayaan xashawiya xashawiya xashka maxaa la yihahdaa sideedaba waxani waa xash waa xaabshaankii soo ma waa waxa aanan saafida ahayn qiimaha lahayn haraaga ah liita kaa weeyaan macnaha ahlulxadiidkiiba waxay ku magacaabayaan xashawiya maanaa culimo markii la yidhaahdo waa intoodii xashka ahayd ee aan qiimaha lahayn hadalkan isaga ah hortii waxaa yihi sheekha raxmat ullahi tacaala caleyh ibn abi xaatim kitaabkiisa aljarx watacdiil markuu ka hadlayey calaamaadka lagu yaqaano ahl albidaca waa kelimo qadiim aho ay dhihi jireen sidoo kale waxaa odhanayey oo soo naqlinayey sheekha gadaashi raxmat ullahi tacaala caleyh waktiyadiisii kadib dadkii noolaa waxaa ka mid ah sheekh cabdilqaadir aljilaani raxmat ullahi tacala aleyh kitaabkiisa algunya waa la weydiiyo waxaa lagu yihi sheekh cabdulqaadirow ma taqaanaa kitaabkiisay ku qorantahay algunya sheekh cabdilqaadirow ma og tahay ilaahay subxaana wa tacaala inuu leeyahay weli min awliyaa illahi caza wajal calaa gayri madhabi imaam axmed ibni xambal fi lmuctaqad marka laga warramayo xagga caqiidada wuxuu sheekh imaam axmed ibni xambal caqiidaysnaa waxaanan ahayn ilaahay subxaana wa tacaala awliyo leeyahay oo caqiideysan ma jirtaa mayu yiri sheekh cabdilqaadir jilaani wey bilxarfi bayna ugu qorantahay intaa macnuhu waxa weeyaan imaamu axmed ibn xambal caqiido isaga uu leeyahay oo jeebkiisa kala yimid ma jirtee waa min alkitaabi wasunna weeyaan caqiidadiisu waa tii imaam shaafici oo sheekh u ahaa isaga caqiidadooduna waa tii imaam maalik oo sheekha imaam shaafici ahaa caqiidadooduna waa tii abi xaniifa raxmat ullahi tacaala caleyhi lcasri ahaa oo ah tan hadda la inoo soo qoray imaam طaxaawi inoo soo qoray raxmat اllahi tacala aleyh wahaakada idan haddaba hadalka isaga waxay noo soo naqlinaya ibn abi xaatim kitaabkiisa aljarx wالtacdiil wuxuu yihi wayusamiihim waxay ku magacaabayaan iyahum ahlu اlxadiidka xamalaة اlakhbaar bay waxay ku magacaabayaan xashawiya wajahalay ku magacaabayaan wajahala waahiriyat bay ku jaahiliin bay ku magacaabayaan waظaahiriyatu waxay ku magacaabayaan qolooyinkani qur'aanka daahirkiisa iyo sunada daahirkeeda alfaada kore un bay yaqaanaani macnaha ku hoos qarsoon maba yaqaanaanba macnuhu sidaas weeyaan daahirka wa mushabiha daahirkana waa tan laga eedayba qaarkood marka aad tiraahdid waxaan ku qoran munaaqabkan sheekh cabdiqaadir ay u nisbeeyaan beri buu ka yahay raxmat ullahi tacaala caleyhi maxay tahay waxani waxay ku leeyihiin kalaamka sheekha adigu daahirkiisa ha fiirinine hadalkan isaga macno hoosoo qarsoon buu leeyahy oo kitaabka ilaahay ba yeelan kari waaye munaqabkaa yeelanaya sheekha marka wuxuu yihi raxmat ullahi tacaala calayhi wadaahiriyatun bay dhahayaan iyo wamushabiha mushabihay ku magacaabayaan mushabihadu waxa weeyaan ilaahay bay khalqigiisa ku tashbiihiyeen oo adigu ilahi subxaana wa tacaala khalqigiisa kumaadan shabihine sifaatku ilahay isku tilmaamay baabad u diidayba annagu ilahay sifaatkiisii baanu leenahay isagaa naga yaqaana laakiin sidaasuu noogu sheegay rabbi subxaana wa tacaala laakiin adigu waabad u diidayba rabbi maba lahaaba tiriba wuxuu isaga sheegtay baa u diidan tahayba ictiqaada minhum iyago oo rumaysan fii akhbaari rasuuli اllahi salى اllah alay waslam anaha iyadu bimaczalin can اlcilmi cilmiga inay ka fog tahay xashawiyada ama qolooyinkan ku magacaabaya ahlulakhbaarka sidaasaa lagu yaqaanaa ahlulbidaca waxaa lagu yaqaanaa ictiqaada minhum xaggooda caqiide ka ahaatee fii akhbaari rasuuli اllahi sal ly slam anaha iyadu bimaczalin can اlcilmi cilmiga inay ka fog tahay weeyaan bimacalku waa cazli inay kaga sugan tahay oy ka fog tahay cilmigii wa ana alcilma cilmiga runta ahna waa maxay maa yulaqiihi الshayطaanu shayطaanka waxa u laqinayo oo afka ugu ridayo oo u oranayo weeyaan ilayhim iyaga xaggooda taasoo ah min nataaئiji wax ka dhashay cuquulihim alfaasida caqliyadooda faasidka ah nusuusta iyaga siday u fahmeen caqliyadooda siday u fahamtay taasay doonayaan inay ka dhigaan diin nusuustii diinta ahaydee kitaabka alle iyo sunnada nebiga ahaydna in ay bannaan ka dhigaan bay doonayaan waa runtii wey sheekh raxmat ullahi tacala caleyh taasay marka waxay rabaan buu yihi wuxuu shaydaanka u laqinay caqliyadooda wixii ka dhashay inay diinkaaga dhigaan waa wasaawisa suduurihim waswaskii iyo waswaaskii laabtooda almudlimati ee mugdiga ahayd taasay doonayaan inay diinkaaga dhigaan wahawaajisa quluubihim alkhaaliyati wixii qalbiyadooda kusoo dhacayay taasay rabaan inay diinkaaga dhigaan taasoo ah alkhaaliyati mid ka dhartiran oo ka maran min alkhayri wax khayr oo dhanba wa kelimaatihim iyo kelimaadkoodii iyo wa xujajihim xujooyinkoodii alcaailati dhartirnayd weeyaan bal shubahuhum addaaxidati albaaila shubhooyinkooda albadaaxidati albaaila ee baailka ahayd iyaduna alle subxaana wa tacala isagoo ka hadlayo wuxuu yihi ulaaئika aladiina kuwaasi waa kuwii lacnahum اllahu ilaahay uu lacnaday waman yuhin illaahu aayad kalena rabbi wuxuu ku yihi waman yuhin illaah qofku ilaahay ihaaneeyo ina mubtadicu waa ihaanaysan yahaye famaa lahu male kaa isaga ah min mukrimin wax karaamayn kara maleh qofku ilaahay ihaaneeyo oo liido wax karaamayn kara maleh mubtadicu meel uu ku yimaadaba waa ihaanadu waa ka muuqataa wejigiisay ka muuqataa qof nusuusta raacay siday ahaydna ma jiro calى salaf hadihi اlumma waxay ku tageen caqiidadii ahlu الsunna waاljamaca ku tagaana ma jiro ilaa nuurkii wejigiisu ka muuqanaya isaguna wakelimaat marka sheekhu wuxuu yihi waman yuhin illahu rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala waman yuhin illah qofku ilaahay ihaaneeyo oo dulleeyo famaa lahu qofkaa ma laha min mukrimin wax karaamayn karaa adigu sidaa doonta u karaame meeshaa doontana gaarsii mar hadduu ilaahay duleeya waa duleysanya in allaha alle yafcalu waa sameeya maa yashaau wuxuu doono wallahu subxaana wa tacala alam لا إله إلا